bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararka idinkuga hayn waxaa ka mid ah dowladda oo sheegtay in dib loo soo celinayo boqolkiiba lixdan xoolaha la dhacay wasiirka arrimaha gudaha dalka oo digniino u diray rayla odinga iyo golaha wasiirada dowladda soomaaliya oo xalay ansixiyey heshiiska amniga ee ka dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo imaaraadka carabta subax wanaagsan dhegeystayaal intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo talaadada toddobada bisha labaad labada kun iyo saddex labaatan qodobadaasi aa maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhowaada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka brofesor kithuuri kindhiki ayaa waxa uu madaxa isbahaysiga mucaaradka azimia omoja wankenya raila odinga kaga digay in isku soo baxyada siyaasadeed ee uu qabanayo aanun ku khalqalgelin howlaha ganacsiga shir jaraayido oo uu kaga hadlayay waxyaabaha u qabsoomay boqolkii cisho ee ugu horeysay tan iyo markii la magacaabay ayaa waxa uu brofesor kindhiki ku sheegay in waxyaha hoostaga wasaaradda uu hogaaminaya aynan marnabo u dulqaadan doonin dhacdooyinka horseedi kara kicinta dadweynaha wasiirka ayaa hoosta ka xariiqayna aanun dan ka lahayn siyaasiyiinta qabanaya mudaharaadyada haddii ay sharciga u hogaamsamayaan waxaa uu wacad ku maray in xubnaha mucaaradka tallaabo adag oo sharciyeed laga qaadi doono haddii ay baal maraan nidaamka maamulka ee kala dambeynta oo ay ku kacaan burburinta hantida dowladda iyo midda sida gaarka loo leeyahay ama sidoo kale waxyeeleynta shacabka kindhiki ayaa waxa uu tilmaamay in siyaasi kasta oo khalqalgeliya wadanka sida haboon waa sida ku haboon loola macaamili doono wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale maamulka qaran ee dalka brofesor kithuuri kindhiki ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay ku guuleysteen in ay dib u soo celiyaan boqolkiiba lixdan xoolaha laga dhacay deegaanada ay ku badan yihiin falalka burcadnimada wuxuu hoosta ka xariiqay in tallaabooyinkan la qaaday saddexdii bilood ee ugu dambeeyey wasiirka ayaa si gaar ah wuxuu carabaabay ismaamulada ay ka mid yihiin west bakod laikibia meru turkana gaarisa samburu marsabed kituyu elgeyo marakwed iyo ismaamulka tanariva oo uu sheegay in ay si weyn u saameeyeen burcadda dhaca geysta wuxuu intaasi ku daray in saraakiisha ammaanka ay ku daba jiraan boqolkiiba afartan xoolaha la dhacay oo aan weli lasoo helin wasiirka arrimaha gudaha ayaa dhanka kalena wuxuu degniin adag u diray kooxaha waa kooxaha qeybaha kala duwan ee dalka ka geysta dhaca xoolaha iyo falal dambeedyada kale isagoo xusay in loola macaamili doono si aan beer jileecsi lahayn islamarkaana tilaabo adag laga qaadayo cid kasta oo ku lug yeelata dhaca xoolaha amaba dhibaataynta iyo khalqalgelinta amniga dowladaha kenya iyo sweden ayaa waxa ay heshiis ku gaareen taageero dhanka beeraha ah oo qiimo ahaan gaaraysa shan dhibic labo milyan oo doolar waxaa arinkan shaaca ka qaaday wasiirka wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha ee dalka mithiki linturi dhaqaalahan ayaa loo adeegsan doonaa in lagu sii xoojiyo hanaanka ay dowladda dhexe ku maareyneyso macluumaadka beeraha waxa wasiirku xusay in barnaamijkan uu kaalin weyn ka qaadan doono casriyeynta adeegyada beeraha maareynta lacagaha adeegyada qalabka iyo sidoo kale kaydinta macluumaadka la xiriira helitaanka cunno safiirka dowladda sweden ku mitisha dalkani kenya ayaa dhankeeda sheegtay in ay sii wadi doonaan dadaalada ay wadanka uga caawinayaan in uu sare u qaado wax soo saarka beeraha iyo warshadaha si loo helo isku filnaansho dhinaca cunnada ah
star f m ka dhagayso garbaharey mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa waxa uu guddoomiyey kulan aan caadi ahayn oo xalay ay yeesheen golaha wasiirada ee xukuumaddiisa golaha wasiirada ayaa waxa ay wadajir u ansixiyeen xeerka gaadiidka badda soomaaliya oo ay soo gudbisay wasaaradda gaadiidka waa wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda hindisa sharciyeedka horumarinta iyo maareynta kalluumaysiga soomaaliya oo ay soo gudbisay wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka buluuga ah iyo heshiiska u dhexeeya soomaaliya iyo isutaga imaaraadka carabta ee ku saabsan iskaashiga militariga amniga iyo la dagaalanka argagixisada ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa ku ammaanay wasaaradaha soo diyaariyey xeerarka iyo heshiisyada ay ansixiyeen golaha xukuumaddu waxaana uu tilmaamay sida ay muhiimka ugu tahay horumarinta dalka dhinaca kale golaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay bogaadiyeen heshiiskii lagu gaaray shirkii dib u heshiisiinta koonfur galbeed ee dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay halkaasi oo lagu heshiiyey goorta ay dhacayso doorashada maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed oo markii hore uu khilaaf adag ka taagnaa ugu dambeyntii golaha wasiirada soomaaliya ayaa waxay uga tacsiideeyeen dowladda iyo shacabka turkiga dadkii ku dhintay dhulgariirkii xoogganaa ee dalkaasi ku dhuftay iyagoo alle uga bariyey inta dhimatay inuu naxariista janno siiyo inta dhaawacantana uu caafimaad degdega siiyo ururada bulshada rayidka soomaaliyeedna waxaa kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho ee caasimada ah ay ka soo saareen baaq nabadeed kaasi oo ku aadan xaaladda magaalada laasacanood ee xarunta gobolka sool magaalada laasacanood ee xarunta gobolka sool ayaa shalay waxaa ka dhacay iska horimaad u dhexeeya ciidamada somalilan iyo dadka deegaanka waxaana ka dhashay khasaare dhimashiya dhaawac leh iyadoo sidoo kalena ay soo badanayaan baaqyada nabadeed ee arintan laga soo saarayo ururada bulshada rayidka soomaaliya ayaa waxa ay ku baaqeen uguna baaqeen maamulada somalilan iyo puntland in aysan sii horin xaalada magaalada laasacanood islamarkaana ay nabadda iyo wada noolaanshaha bulshada ka shaqeeyaan
bismi illahi raxmaan iraxiim dalada ururada bulshada rayidka ee soonsa iyo dhammaan xubnaha kale bulshada rayidka anoo ku hadlaya magacooda waxaan halkan ka cadeynaynaa ururada bulshada rayidka inay aad iyo aad ugu walaacsan yihiin dagaalada dib ugu soo laabtay magaalada laascanood iyo meelo kale oo dalka ka mid ah sida mataqaanaa garoobe oo iyadana shaqaaqooyin ay ka dhaceen runtii wax badan ayaan usoo joognay khilaafi siyaasadoo lagu xaliyo xabad waana soo aragnay dhibaatada ay ka dhalan karto iyo saameynta ay ku yeelanayso shacabka soomaaliyeed waxaan ogsoonahay dagaaladii kasoo cusboonaaday degmada laascanood inay maaragta sababeen dhimasho dhaawac barakac iyo burbur ku yimaada hantida dadweyne taasoo dhibaato badanna gaarsiisay dad shacab ah oo mataqaanaa aan oo masaakiin ah waxaan runtii aan u soo jeedinaynaa baaq ku aadan maamulka dowladda somalilan iyo puntlandba in arrimaha tabashooyinka ka imaanaya shacabka ee la xiriira arrimaha siyaasadda in lagu xaliyo wadahadal kaa oo suurtagal ka dhigi karo in la baajiyo dhimasho iyo burbur ku yimaado hanti dadweyne ama dad dhimashadooda runtii wadahadalladu waxay daawo u yihiin wax kasta oo wax ku dhammaan karaan waxaana war kastaba aan dhiirigelinayn haddaan nahay bulshada rayidku in arrintaasita laga munaashaqoodo wadahadalna lagu dhameeyo oo aan xabad la isticmaalin xabad in loo isticmaalo dad shacab ah ama dad mataqaanaa gadoodsan ka gadoodsan tabashooyin ay qabaan runtii ma suurtagal ka dhigayso in la qasbo amaba ay qasab wax ku dhammaadaan saas darteed waxaan soo jeedinaynaa in wadahadalladu mar kastaba ay muhiim yihiin waxaana mar kastaba ku boorinaynaa maamulada labadaas maamul somalilan iyo puntland iyo meelaha kaleoo dalka ka jiraba in mar kastaba ay xasrad kacdo loo helo xal lagu xaliyo xasradaha ee ka imaan karo khilaafyada siyaasadeed amaba ismaandhaafka siyaasadeed ee dalka marka la soo gudbanaadaan mar kastana ay noqoto mar dadku ay ka hadlaan maamulada ama siyaasiyiinta ama hogaamiyaashana ay fursad siiyaan mar kastaba in nabad lagu dhameeyo haddaana bulshada rayidku waxaan markasta mar labaad mar saddexaad baaq usoo jeedinaynaa in dagaalada sita lagu dhameeyo wadahadal khilaaf kastoo dhacana lagu dhameeyo si mataqaanaa looga wada hadlo si dadku ay u noqdaan dad maaragta aqbala wixii dhibaato ka dhalan kara dhibaatooyinkaas la yareeyo aad iyo aad ayaa umahadsantihin
golaha wasiirada somalilan ayaa xalay waxa ay fadhi deg dega ka yeesheen xaaladda magaalada laasacanood iyo amniga waxaana sidoo kale laga soo saaro qodobo dhowra qodobada ay soo saareen golaha wasiirada somalilan ayaa waxaa ka mid ah ee qodobka koowaad wuxuu ahaa goluhu waxa uu u cadeynayaa shacabka somalilan iyo beesha caalamkaba inay u taagan yihiin nabadda sidaas awgeedna diyaar u yihiin in lagu dhameeyo xaalada laasacanood ka taagan wadahadal iyo safgarad labo waxa ay golaha wasiirada somalilan go-aamiyeen in dadkii ku barakacay waa dhibaatadaasi loo fidiyo gargaar biniaadanimo waxaana sidoo kale ay beesha caalamka ugu baaqeen in gargaarkaasi ay qeyb ka noqdaan saddex golaha wasiirada somalilan waxay shacabka somalilan iyo beesha caalamkaba sidoo kale ay sheegeen inay ku wargelinayaan in somalilan ay dagaal kula jirto kooxa argagixiso caalami ah oo in muddo ah fala dhandhamdiro ka maleegayay magaalada laasacanood qodobka afraad ee golaha wasiirada somalilan soo saareen ayay ku sheegeen waxa uu sidoo kale goluhu ku dheeraaday in shaqaaqada laasacanood ka bilaabatay ay saameyn ku yeelanayso deganaanshaha mudbaqada geeska afrika iyo caalamkaba sidaa darteedna ay u baahan tahay in layska kaashado shan wasiiradu waxa ay ugu baaqeen madax dhaqameedka haldoorka culummada ganacsatada dhalinyarada iyo haweenka laasacanood iyo cid kasta oo danaynaysa nabadgelyada iyo sidoo kale deganaanshaha laasacanood inay ka qayb qaataan sidii magaalada nabad loogu soo dabaali lahaa lix waxa ay sheegeen inay ku bogaadinayaan sidii ciidanka somalilan ay uga hortageen waxa ay ku tilmaameen weerarkii gaadmada ahaa ee lagu soo qaaday waa lagu soo qaaday gelinkii hore ee shalay ugu dambeyntii golaha wasiirada somalilan waxay sheegeen inay go-aamiyeen in gacan adag lagu qabto cid kasta oo hubaysan oo khalqal iyo sidoo kale falaal amni darro ah ka wada magaalada laasacanood ee xarunta gobolka sool ugu dambeyntiina ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey in ugu yaraan afar kun oo qof ay ku dhinteen dhacdooyinkii dhulgariirka ahaa ee shalay saameeyey wadamada siiriya iyo turkiga madaxweynaha dalka turkiga raseb tayib erdogan ayaa waxa uu ku dhawaaqay toddoba cisho oo baroordi qarana dowladda siiriya ayaa dhankeeda waxa ay qaramada midoobay ka codsatay taageero kadib dhulgariirka xoogan ee ku dhuftay koonfur bari ee dalkaasi waa yunusi zar oo ah madaxa waaxda maareynta masiibooyinka ee dalka turkiga e f waa afad ayaa tirada dhimashada ku sheegay laba kun sagaal boqol labaatan iyo kow halka shan iyo toban kun sideed boqol soddon iyo afar kale ay dhaawacmeen gudaha siiriya waxaa ku dhintay ugu yaraan kun iyo saddex boqol oo qof waxaana weli labada dal ka socda howlaha samato bixinta ah